wasiirka wasaaradda howla guud iyo nayminatee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya daahira cabdi cabdulaahi doctor go ayaa degnin andare shirkadooyinka wuuyin oo la sheegay in yokoholiyin boob dhuuleed ee leta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya jirjaraad wasiir doctor go usako gobadi baydhabo iyo waliba usuku ku hadlay dhooboobka ku dareera deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya usoona digniyen iyona sidaas oo kale sheegay in la liin dul qaadadaana qof walba markii ustaxaada antisa usan balaa u qorno dhuul iyo dowladan ogahan in se sharci dore ka qaadada waxaan rabnaa shirka shirka jaraa'id inaan meeshaan ku qabto ulajeedada shirka jaraa'id wuxuu ku saabsanaan doonaa arrimo soo batay baryahan oo ku saabsan qolob badan oo dowladda ay leedahay ama dowladda koonfur galbeed ay leedahay xuduudyada ku yaallaan degmada ku yaallaan in ay la soo jaristay dhulboob inuu bilowday in shirkada maxaa la yidhaahdaa oo ka shaqeeya maxaa la yidhahdaa waddanka ka shaqeeya ooay oo oona ah shirkada tunku waaweyn inay bilaabeen inay dhulboob bilaabaan loola sharci daro ah inay ay waa iibsana yidhaahdaan inay si sifa sharca wax ku raadinayaan ganacsatadaasoo aanan yar iyo weyn aan loo kala harin haddaan haddaan kasoo qaado meelaha dhibaatada hadda ay ka taagan tahay oo wararkeedana soo gaaray waxaa ka mid ah degmada argooye gaar ahaan xeebta jaziira ilaa iyo abaydhaxan oo la sheegay in shirkada ay leeyihiin oo ay iibsadeen ayaa jiro sidaas daraaddeedi dowladda koonfur galbeed waxay halkan ka caddaynaysaa in dolalkaas ay yihiin doola sharci daro ah inaan la qaadan karin lana aqbali karin si sifo sharciyana aan lagu qaadan hadday dhacday in la qaatay marka shirkada waa ugu degaynaa ganacsiyada soomaaliyed waa ugu degaynaa dadka caadigaa raba inay meelaha dolalkaas iibsadaan waa uga degaynaa runtii sida aad la soctaan dowladda koonfur galbeed waxay leedahay shuruuc bay leedahay oo ku saabsan arrimaha dhulka markay timaado sharcigaas oo la yidhahdo sharciga dhulka iyo qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed sharcigaas oo ay ay baarlamaanka dowladda koonfur galbeed ay ansixisay sanad ka hor dekreetana uu ka soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareed oo dekreet ka soo saaray sharcigaas oo dhigaya in guddi loogu talagalay in arrimaha dhulka iyo qorsheynta koonfur galbeed ay ay maxaa la yidhahdaa ay ay maamulaan arrimaha dhulka sababahaas daraaddoodii sharcigan wuxuu waajibinayaa in guddigaas uu ka howlgalo maadaama dhibaatooyinka dhulka ay bateen maadaama isqabsigii uu batay dhulalka koonfur galbeed guud ahaan waxaa loogu dambeynaya guddigaas arrimaha dhulka sharcigu sheegayo oo wasaaradaha dowladda koonfur galbeed ay qeybka yihiin sidaas daraaddeed waxaan leenahay laga waantoogo dhool sharci daro ah mana yeeli doono mana mana mana la aqbali doono haddii la yidhaahdo sharciyana kuma fadhido waxaan ku sheegaynaa aan ugu degaynaa in dowladda koonfur galbeed taaka ka mid ah sharci daro dhulkeeda in lagu qaato aysan ogolayn waxaan u sheegaynaa ummadda kale oo qabta in laga iibiyo gobolka waxaan leenahay ku katsoomina hantidiin meel baylaxa isaga tuurina dowladda koonfurgalbeed yeeli mayso marna la yeeli maayo in sharci daro dhulkii dowladda iskale lagu qaato cid laga laga yeelayo ma ma jirto